إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحاب وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا ليال ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta islaamka kadib in sha allahu tacaala mowduuca caawa aan ka hadli doonaa waxa weeyaan alusus usus aliqtisaad alislaami waa qawaacidda uu ku qotomo dhaqaalaha islaamku iyadoo dabcan nadwada oo dhammi ku wareegaysa mixwarka ah dhaqaalaha islaamka iyo ganacsiga ayay muxaadaradii noqon doontaa in sha allahu tacaala muxaadaro guud oo tilmaamaysa dhaqaalaha islaamku guud ahaan halka uu salka ku hayo iyo mabaadi'da uu ku binaysan yahay ama uu ku dhisan yahay waxay ka koobnaan doontaa muxaadaradu in sha allahu tacaala muqadima ama hordhac tilmaamaya shumuuliyat alislaam dhammaystirka diintan ama islaamka noqdada labaad waxay noqon doontaa in sha allahu tacaala alqur'aan alkariim aslun likulli alculuumi annaafica qur-aanka kariimkaahi wuxuu sees u yahay dhammaan cilmiyada nafciga leh ee ibni aadamka ku intifaacsadaan waxaa ku xigi doona noqdada saddexaad oo noqon doonta in sha allahu tacaala tacriif aliqtisaad alislaami in aynu bal tilmaano ama aynu macnayno muxuu yahay iqtisaad alislaami waxaa ku xigi doona mafhuum annidaam aliqtisaadi fi lislaam fahamka ama mafhuumka ama macnaha guud ee uu bixinayo dhaqaalaha islaamku iyo makaanada maalku uu ku leeyahay islaamka waxaa ku xigi doona in sha allahu tacala alqawaacid alkuliya lilnidaam aliqtisaadi alislaami seesaska guud ama qawaacidda guud oo dabcan ah muxaadarada ciwaankeeda ee islaamku dhaqaalaha islaamku uu ku taagan yahay waxaa ku xigi doona in sha allahu tacaala muqawamaat annidaam aliqtisaadi alislaami fi majaali tatbiiq kaabayaasha ama waxyaalaha kabaya dhaqangelinta dhaqaalaha islaamka waxayna aan ku dambayn doonaa in sha allahu tacaala inaynu tilmaano bal farqiga ama waxyaalaha u dhaxeeya dhaqaalaha islaamka iyo dhaqaalaha aan islaamiga ahayn walaalayaal nidaamka islaamku waa mid dhammaystiran oo saamayn ku leh dhammaan dhinacyada nolosha ee bni aadamka ilahay ba subxaanaه wa tacaala waxa uu leeyahy alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waxaan idiin dhammaystiray buu ilaahay subxaanahu wa tacala leeyahy diintiinna nicmadeydana waan idin idiin dhammaystiray waxaanan idinka raali noqday diinta islaamka inay diin idiin noqoto qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin waxay taabanaysaa qofka noloshiisa oo dhan bay saamayn ku leedahay diinta islaamku waxaa ka mid ah dhammaystirka diinta islaamka in ay tahay mid xaq ah zaman kasta ama wakti kasta inay tahay diinta dhabta ah ee xaqa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ka doonayo oo aanay wakti gaar ah gaar ku ahayn kuma gaar aha waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo quruuntii mufadalada ahayd ee ka dambaysay bale waxay soconaysaa ilaa qiyaami saaca haddaynu si kale u dhigno inta kownku jiro ama adduunku jiro diinta xaqa ahi waxa weeyaan islaamka xataa qabla bicati nebiyi calayhi salaatu wasalaam diimihii xaq ahay rasulka loo soo dir dhammaantood waxay ahaayeen alislaam islaam bay ahayd ina adiina cinda allahi alislaam ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay ambiyada dhammaantoodna waxay ku baaqayeen diinta islaamka waxaa ka mid a walaalayaal dhammaystirka diintan ay dhammaystiran tahay inaanay meel gaar ah ama mandiqo gaar oo juquraafiya aanay gaar ku ahayn yacni gobol gaar ah inaanay diintan loo soo dejin ee loo soo dejiyo koonka oo dhan kuma gaar aha inta carabtu degto iyo carabta kuma gaar aha caalamka maarata la dhaha caalam thaalis ama dunida saddexaad ee waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay caam oo dhammaan adduunka oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey litundira umma alqura waman xawlaha ilaahay subxaanahu wa tacala isagoo tilmaamaya muhiimadda nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu leeyahay waxaanu kuu soo diray si aad ugu digto umma alquraa magaalada ubuucda u ah caalamka oo dhan iyo waxa ku waxa ku xeersan reer maka iyo hareeraheeda juqraafiyan waxaa iminka cilmiyan la sugay in maka ay tahay xundhurta dunida oo ay bartamaha dhulka ay dhacdo ilaahayna subxaanahu wa tacala wuxuu ku tilmaamay inay tahay umma alqura in magaalooyinko dhan hooyo ay u tahay ayuu ku tilmaamay afar boqol kun iyo afar boqol oo qarni ka hor laakiin maanta la ogaaday oo cilmiyan loo ogaaday inay tahay maki xundhurta ama dhexdhexaadka adduunka oo dhan ama udubka uu ku wareegayo dhulka oo dhammi ilaahay subxaana wa tacala waxa uu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin shumuuliyada diinta walaal waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala bashariyada oo dhan uu soo diray oo aan dad gaara loo soo dirin marka la leeyahay dadka oo dhan baa loo soo diray laba dhinac baa laga eegaya waata koowaadee looma soo dirin jinsi gaar ah ee waxaa loo soo diray dhammaan dadka jinsiyada ay ka kooban yihiin oo dhan baa loo soo diray ilaahina subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamayaa saaayadanu akhriyayna wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxa kale oo laga eegaya marka la leeyahay diintu waxay koobsanaysaa bashariyada oo dhan dhinac kale oo ah inay ilaalinayso ama ay dhowrayso qofka insaanka ah laga soo bilaabo marka uu janiinka yahay ee uurkooyadii uu ku jiro xaq ay siisay marka uu dhasho ay xaq siisay in la nuujiyo hooyadii ku waajibisay inay hooyadii ay amartay in inay nuujiso aabihiin ay ku waajibisay inuu nafaqadeeda bixiyo iyadoo amartay in lagu tarbiyadayo tarbiyo wanaagsan si isna halkaa uga sii anba qaado oo ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa jiiraankiisa uu la dhaqmo waxay u xifdiday diintiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo maaragtay cirdigiisa iyo sharaftiisa shumuuliyada islaamka o dhan waxaa ka mid ah shumuuliyat almanhaj in uu islaamku leeyahay manhaj dhammaystiran oo waafi ah oo taabanaya dhammaan qofka muslimkaa ama insaaniyadda oo dhan noloshooda dhammaan taabanaya oo dhinac kastoo laga eego u dhigaya dariiq iyo hab uu u dhaqmo oo uu raaco waxay dhammaystiraysaa qofka insaanka ah baahidiisa maadiga ah iyo baahidiisa diiniga ama ruuxiga ah ama nafsiga ah jawaanibta manhajiga islaamku ka kooban yahay waxaa ugu muuqaal weyn dhinaca caqiidada oo waxa uu islaamku usoo dejiyey ama uu tilmaamayaa caqiido cad oo waadix ah oo qofku uu ku dhaqmayo taas uu ku badbaadayo adduunyadiisa iyo aakhiradiisa labadaba waxaa kale oo ka mid ah dhinacyada shumuuliyadda ama dhammaystirka ee islaamka ee muuqda alcibaadaat waalakhlaaq inuu leeyahay dhinac dhammaystiran oo taabanaya cibaadaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado iyo akhlaaqda labadaba ma jiro dhinac ka mida dhinacyada nolosha oo aanu islaamku ku lahayn axkaam iyo aadaab uu u dejiyey waxaana ugu weyn akhlaaqda islaamka alxayaa fishoodka oo rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam inuu yahay shucbatun min aliimaan waxaa ka mid a manhajka islaamka inuu leeyahay jaanib ama dhinac ciqaabeed oo lagu dhowrayo ciddii ilaalin weyda ama dhowri weyda manhajka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey lagaga celinayo o lagaga waabinayo iyadoo ka kooban laba qaybood cuquubadaas mid dunyawiya iyo mid ukhrawiya mid adduunyada qofkuu kula kulmaya haddii uu laasimi waayo ama uu iltisaami waayo manhajkan iyo mid aakhira uu kula kulmayo ka adduunyada oo laba qaybood ah oo ah xad iyo tacdiir yacni qofka ilaalin waayo tusaale ahaan cirdigii dadka muslimiinta ee gogoldhaaf sameeya waxaa lagu ogayaa xad xad sharciya ayaa lagu ogaya lagu ilaalinayo lagu dhowrayo dadka muslimiinta cirdigooda iyo nasliga haddii uu sameeyo dembiyada qaar kuwaas ka yar waxaa la marinayaa tacdiir oo waa la cadirayaa shumuuliyada islaamka lal waxaa ka mid ah jaanib almucaamalaat oo ah nadwadan iyo mawduucan aynu kusoo dhawa aynu u fadhino oo aan doonayna kusoo dhowaano mucaamalaadku waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb ah mucaamalaad ijtimaaciya dhaqan dhex mara dadka bulshada dhex mara wada noolaansho wada dhaqan iyo dhaqan maali ah ama mucaamalaad maali ah oo iqtisaadi ah mucaamalaadka maaliga oo islaamku u dhigay manhaj xadidan oo cad oo qofka loo jideeyey loo caddeeyey waxa uu kasbanayo iyo meesha uu ku bixinayo looma ogola inuu kasbado waxaan xalaal ahayn looma ogola inuu ku bixiyo meel aan xalaal ahayn qur-aanku walaalayaal sidaynu tilmaannay waxa uu asal u yahay dhammaan culuumta naafica ah ee waxtara waxa uu leeyahay alimaamu suyuuطi raxmat ullaahi tacaala calayh وإن كتابنا القرآن الكريم لهو مفجر العلوم ومنبعها أودع فيه سبحانه علم كل شيء أبان فيه كل هدي وغي فترى كل ذي فن منه فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد فالفقيه يستنبذ منه الأحكام ويستخرج, حك ويستخرج حكم الحلال والحرام والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة الخطأ القول من صوابه والبياني يهتدي به في حسن النظام ninka caalimka ah imaam suyuudi waxa uu tilmaamayaa oo uu leeyahay kitaabkan qur-aanka ahi waa manbaca ama isha uu ka soo burqado cilmi kasta ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu dhigay buu leeyahay cilmi kasta waxbuu ka siiyey waxaanu ku caddeeyey hanuun kasta iyo baadinimo kasta waxaad arkaysaa buu leeyahay qof kasta oo fanni iyo cilmi u saaxiibi wuxuu cilmigiisa ka helaya uu ka soo qaadanayaa qur-aanka wuxuu cuskanayaa qur-aanka ninka faqiiha ahi wuxuu axkaamta xaaraanta iyo xalaasha kala soo baxayaa qur-aanka ka luqawigaahi ee luqada ku takhasusay qawaacidda luqada icraabta iyo kala cadaynta khata iyo sawaabta luuqada wuxuu kala soo baxayaa oo uu daliishanaya kitaabka qur-aanka ah bayaanigu ama ahlulbalaaqa waxay daliishanayaan oo uu tartiibka hadalkiisa iyo maaragtay khitaabka kala soo baxaya qur-aanka kariimka ah haddaynu u soo dhowaanno mawduuceenna oo aynu soo gaadhno tacriifka ama macnaha ikhtisaadku uu leeyahay waa maxay ikhtisaad maxaa la yidhahda dhaqaale maxaa la yidhaahdaa alikhtisaad waa kelimad carabi ah waxaanay ka tim ka timi baa la dhaha min qasada waalqasdu macnaahu istiqaamatu طariiq qasdiguna macnihiisu waxa weeye toosnida wadada ama dariiqa waxaana ka mid ah ilaahay subxaanaه wa tacaala hadalkiisa uu leey wa calى اllahi qasdu الsabiil wa minha jaa'ir wa huwa طariiq اlmustaqiim alqasid aladi laa cujaaja fiih qasdigu ama iqtisaadku waa dariiqa toosan ee aan waxa qalqallooca haba yaraatee lahayn waxaa kaloo lagu macneeyaa alcadlu wاlictimaad cadaaladda iyo wax la cuskado waxaa ka mid ah waqsid fii mashyik aayadda ilaahi subxaanaه wa tacala u ley waqsid fii mashyik socodkaaga toosi ay imshi mustawiya socod toosi toosan u soco wاlqasdu macnaaha ityaanu shayi yuqaalu qasadtuhu waqasadtu lahu waqasadtu ilayhi waqasadtu qasdah guud ahaan macnuhusaynu tilmaannay ikhtisaadku waxa uu ka yimi kelmadda qasad la yidhaahdo waxaana uu leeyahy macaanidaas dariiq toosan cadaalad cuskasho macnaha aynu u soconnona waxa weeyaan macnahan soo socda oo ah inuu yahay dariiq ama manhaj u dhaxeeya laba daraf oo dhinacyada ah yacni waa wax dhexe oo toosan oo lagu saleeyey markaas infaaqa iyo iktisaabka wax kasbashada iyo waxbixinta iqtisaadka islaamiga ah marka mustalax ahaan la erey bixin ahaan marka la macnaynayo waxa lagu macneeyaa waxna waa cilmiga iqtisaad waxaa la idhaahdaa cilmiga habaynaya xidhiidhka ka dhaxeeya qofka iyo xoolaha hadday tahay xoolaha shaqaysigoodii iyo bixintoodii labadaba iqtisaadku waxa weeyaan alcilmu aladi yunadimu cilaaqata alashkhaasi bilmaali fii kasbihim wa fii infaaqihim wifqa maqaasidi alshariicati wa axkaamiha iyadoo lagu saleeyey markaas tandiimka ama habayntaas sida ay qabto axkaamta shareecada islaamka kaasaa waxa la dhahdaa aliqtisaad alislaami macnahaas ayuu leeyahay qofka walaalayaal u fiirfiirsada markaynu eegayno makaanada iqtisaadku ama maalku ama dhaqaaluhu uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa qofka kitaabka qur-aankaa soo qaada ee u fiirsada si tadaburle u akhriya wuxuu arkayaa in suuradaha qur-aanku siday u badan yihiin ama aynu odhan karro boqol kiiba toddobaatan waxay tilmaameen qawaacid ka mid a qawaacidda dhaqaalaha islaamka uu leeyahay ama mabaadida islaamku uu leeyahay ama kelimaadka iyo mustalaxaadka dhaqaalaha loo adeegsado ee islaamku uu leeyahay sida kelimaadka almaal xoolo almulki lahaansho alrisq alkasbu shaqaysasho alinfaaq bixin alzakaa zako alsadaqaat altijaara alziraaca alqarsi walxars beerasho alakla washurb cunid iyo cabid alislaaxu walifsaad hagaajin iyo xumayn looga jeedo xagga dhaqaalaha iyo xoolaha altacmiir camiraad aldarbu fi lard dhulka oo la socdo iyadoo tijaara iyo ganacsi loo socdo alibtiqaau min fadli illah fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ganacsi lagu doonon la dalbo almashyu fi lardi in dhulka la socdo iyadna taasoo kale la doonayo ganacsi iyo tijaaro loo socdo almiiraas dhaxal adduyuun dayn alcuquud heshiisyo الأنفال الفقراء الأغنياء البيع الشراء المعادن المياه إلى آخره dhammaantood waa kelimaad tilmaamaya dhaqaalaha mustalaxaadka iyo alfaada iyo kelimaadka uu adeegsado oo qur-aan kusoo wada arooray iyo qaar badan oo kale haddaynu tusaale nool qaadanno soo qaado suuradda qur-aanka ugu horeysa faatixada ka dambaysa albaqara إلهي سبحانه وتعالى حل ألف لاميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكان أوصوا عن نوي ومما رزقناهم ينفقون آيات أما آياتها شنطة هي سورة البقرة وهو الرئي واحد تلماما يعني dadka muttaqiinta ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada iyo abaalmarinta ay ku dambaynayaan oo inay yihiin qaar liibaanay oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ka liibaanay aakhiro iyo adduunkaba dadka ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala sifaad buu siiyey sifaadkaa uu siiyey waxa ka mid ah inay yihiin kuwa waxaanu ku arsaaqnay ee siinay bixinaya waxaa soo gelaya markaan halkaa ka hadlayno risqi yacni wax ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqay dabcan waa waxay kasbadeen ee ay shaqaysteen juhdiga ku yimi waana kasbiga iyo shaqaysashada markaas ku xakamaysan axkaamta islaamku uu u dhigay haddaanay ku xakamaysnayn ilaahay subxaana wa tacaala kumu ammaaneen abaalla kumu heleen kumay heleen marka kasbigaasi risqigaasi waa mid ay ku heleen dariiq saxa oo xalaal ah mar labaad yunfiquun bilaahi subxaana wa tacaala way bixinayaan waa dariiq waa waxay bixiyeen oo ay ku bixiyeen isagana sifo xalaala iyo dariiq xalaala bixintan waxaa laga yaaba dadka inay soo degdegto inay tahay bixintii sadaqad ahayd oo keliya way ka ballaadhan tahay macnaha bixintu aayadta tilmaamaya uu ka ballaadhan yahay in sadaqa waxa lagu bixiyey oo keliya waxaa soo gelaya wixii lagu bixiyey sadaqada waxaa soo gelaya wixii lagu bixiyey nafaqada waajibka kuwa ehelkaaga aada siisay waxaa soo gelaya wixii lagu bixiyey alinfaaq alistihlaaki wixii adigu aada isticmaashay ee naftaada aad ku bixisay waxaa soo gelaya wixii maalgelinta ahaa ee aad maalgeliso dariiq xalaal aad ku maalgeliso aad ku bixisay dhammaantood way soo gelayaan waa infaaqu waa shay caam ah haddaynu hoos u daadegno aynu nimaadno suuradaha qur-aanka ugu hooseeya albaqran ka soo bilownay bal aynu nimaadno suurat almasad tabad yada abi lahabin wa tab waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay kuwaas hore ee sifaadkaa la siiyey cagsigooda nin ah oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga baqanin nimcooyinku siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u mahadniqin oo ka gaaloobay walaysa bacda alkufri danbun muxuu noqday markaa masiirkiisi kuwaa masiirkoodu muxuu ahaa inay liibaaneen adduun iyo aakhiraba isagana masiirkiisu muxuu noqday jahannam tabad yada abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab wuxuu shaqaystay iyo maalkiisii may badbaadin waxba umay tarin waayo mar dariiqu ku kasbaday iyo kuu ku bixiyey midna may ahayn qaar ku xakamaysan dariiqi islaamku uu u dhigay ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey tusaale kale haddaynu qaadanno oo kuwaa u dhigmo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay isagoo inooga warramaya khitaab ama hadal dhex mari doono dadka ahlujannaha iyo ahlunaarka ahlujannaha weydiinaya ahlunaarka odhanaya maa salakakum fii saqar waar saqaro maxaa idin geliyey bal jawaabtay bixiyeen u fiirso qaaluu lam naku min almusalliin walam nakum nudcimu lmiskiin jawaabta ugu horraysay bixiy maxay noqotay shay cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa bay ka gaabiyeen oo ah assalaa ka labaadna muxuu ahaa jaanib kale oo mucaamalaad maali ah ayay ku takrifaleen oo ay marin waayeen halkii ilaahay subxaanahu wa tacaala amray inay mariyaan ma anaan quudin jirin bay idhahdeen dadka masaakiinta ah bal u fiirso waxaa la isku xidhay salaadii iyo maalkii ma aha sida maanta qaar ku doodaan ay idhaahdaan maxaa isdhexgeliyey shaygii cibaadada ahaa ee masaajidku lahaa iyo mucaamalaadkii iyo adduunyadii maxaa isdhexgeliy hala kala saaro taas oo aanay ugu horreynin laakiin looga horreeyey oo ka soo qaateen qoom shucayb qoom shucayb haddaad suuratu huud ku noqoto maxay ku dhaahdeen nabillaahi shucayb qaaluu asalaat qaaluu yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una ow an nafcala fii amwaalina maa nashaa shucaybow maxaa isku xidhay bay idhaahdeen salaada iyo xoolaha yaga ma salaadaadana amraysa bay yidhaahdeen inaanu ka tagno waxyaalihii aabbayaashay ay caabudi jireen xoolaha yagana aanu ka yeelo sidaanu doonno oo aada xoolahayaga noo xadido oo aadna tidhahdo sidaa iyo sidaa ha samaynina sidaa iyo sidaa ina ku sameeya waayo salaadu waxa ay nahyidaa tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar munkarka iyo faxshaaga ay salaadu diidaa faxshaaga cibaadada gala way diidaa sida oo kale faxshaaga iyo xumaanta tasarufka maalka galana way diidaa islaamku walaalayaal wuxuu ka soo qaadaa maalka inuu yahay lafdhabarta noloshan adduunyada waana aasaaska ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in lagu camiro adduunkan waxaanu ilaahay subxana insaanka u fududeeyey dhammaan waxa adduunka dul yaalla si ay u kaalmaystaan oo cibaadadiisa ugu kaalmaystaan laakiin insaanka marka la amray inay adduunkan kaalmaystaan nimcooyinkan adunka dul yaalla loo fududeeyey oo ilaahay subxana insaanka markuu abuuray istacmarahum fi lard waladii ansha'akum fi lardi wastacmar waladii ansha'ahum aayadda maxay ahayd waa ka ilahay subxana insaanka dhulka ku abuuray ee ka dalbay inay camiraan camiraadaasi waa mid u adeegaysa mar kastaba cibaadada ilaahi subxaana wa tacaala la caabudayo tacmiirka adduunka la camirayaana dabcan wuxuu ku salaysan yahay ama uu ku dhisan yahay mabaadi iyo qawaacid islaamku uu u dhigay oo insaanka lama odhanay adduunkii wakaasi waxaa doonto jaantaar rogan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala siduu ugu tasarufayo maalkan iyo nimcooyinkan uu siiyey wuxuu u dhigay usus iyo qawaacid uu raacayo oo uu ku dhaqmayo qawaacidda islaamku uu dhigay waa laba qaybood mid waa qawaacid ama usuul ama iyo asallo sugan oo aan isbedbedelin wakti kasta iyo meel kasta oo la joogo ilaa qiyaam saaca midna waa furuuc ama usuul tadbiiqiya waa usuul camali ah oo un ku habboon la dabaqayo hadba siday ugu habboon tahay wakhtiga la joogo iyo meesha la joogo iyo waxa la fulinayo tusaale ahaan iqtisaadka islaamiga ahi ama dhaqaalaha islaamku wuxuu ku dhisan yahay akhlaaq iyo aadaab iyo habdhaqan toosan oo islaamku u dejiyey kaas oo xadidaya qofku xidhiidhka uu la leeyahay bulshada kale kaas oo xadidaya qofku nashaadka ganacsi ah uu samaynayo iyo qaabka u samaynayo iyo meeshuu ku samaynayo siduu u samaynayo qiyamkaas iyo akhlaaqdaasi iyo mabaadi'daasi waxay xaqiijinaysaa laba arrimood oo qofku ku gaadhaya ka koowaad oo ah inuu nolol wanaagsan ku noolaado ku gaadho iyo ka labaad oo ah inuu ku gaadho ilaahay subxaana wa tacaala alihaanshihiisa noqdadaasi markaynu taagannahay qodobkaasi wuxuu ka gedisan yahay dhaqaalaha aan islaamiga ahayn waxuu noqdada ka aaminsan yahay dhaqaalaha aan islaamiga ahayn waa jaanib maadi ah oo keliya ma laha jaanib ruuxi ama nafsiya yani meesha uguma jirto inuu qofka ilaahay subxaana wa tacaala ku xidho ama uu hadafkiisu noqdo inuu aakhiro ajar ku helo laakiin hadafkiisu waxa weyan siduu qofku shahwadiisa u dhergin lahaa adduunka mabda'a raasamaaliga ah iyo mabda'a ishtiraakiga ah labada waxay ku bilaysan yihiin siduu qofku u gaari lahaa hadduu fardi yahay mabda'a ishtiraakiga fardi ahaan siduu u gaari lahaa halka ugu sarraysa ee ishbaaca nafsi naftiisa inuu dhergiyo uu shahwada ka dhergiyo wax alla wuxuu dano uu ka dhergo iyo mabda'a ishtiraakiga oo ah in jamaac ahaan dadku ay u gaadhaan heerka ugu sarreeya ee ay naftooda u dhergin karaan ee ay u maaragtay satisfied ama maaragtay raaxo u gaadhsiin karaan iyagoon eegaynin markaas raalli ahaanshaha ilaahay iyo meesha dambe loo noqonayo oo aakhira iyo waxa ka dambeeya islaamku si uu u xaqiijiyo markaas labada hadaf ee ah qofka inuu gaadhsiiyo nolol wanaagsan iyo raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qaadaya saddex tallaabo tallaabada koowaad waa tawqiif atawqiif alkaamil lilmawaarid albashariya in la wada shaqo geliyo dhammaan mawaaridda ama imkaaniyaadka la haysto ee dadka ah yacni dadka quwadda dadka awoodda dadka ee la haysto iyo takhasusaadkooda iyo maaragtay cilmigooda in la dhammaan la shaqo geliyo oo aanay jirin cid mucadalo meel iska fadhida oo aan shaqaynaynin laba in la adeegsado dhammaan waxa dhulka guudkiisa yaalla ee ilaahay subxaana wa tacaala insaanka uu u sakhiray ee dhaqaal ahaan loo adeegsan karo in la adeegsado aan qaarna laga tegin qaarna la adeegsanin saddex in loo qaybsado si sax ah wixii la helay ee soo baxay oo cadaalad ku banayd cadaalad ku dhisan yani macnaheedu ma aha in dadku wada sinmaan oo qof walaba in islaag ay qaataan dadka oo dhamme waa ilaahay subxana dadka risqiga uma simin wallahu fadala bacdakum fi fi bacd wallahu fadala bacdakum ilaahay subxana wa tacala wuxuu idinku kala fadilay buu risqiga wuxuu idinku kala fadilay fi risq risq ilahi idinku fadilay subxaana wa tacaala ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamna maciishatahum fi lxayaati dunya warafacna bacdahum fawqa bacdin darajaat laakiin waxaa loo jeedaa in nolosha waxaada aasaasiga ah ee qofka insaanka aanu ka maarmi karin laga sinaado oo la wada helo oo kii qaniga ahaa ee dhergay aanu ku hoos nool mid bakteeya ee xoolihiisa uu wax ka siiyo ka ku hoos nool si uu u soo gaadho heer nololeed oo wanaagsan waxbixintaasan dib ka tilmaami doono laakiin ay ugu horrayso dabcan taa garanaysaane laga hadlay habeenka dhowatay azaka kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa'i minkum nidaamka islaamiga ama iqtisaadka islaamiga ahi walaalayaal qawaacidda aynu tilmaamayno ee uu ku binaysan yahay dabcan waxaa lagala soo baxay kitaabka qur-aanka ah sunnaha nebiga ijmaaca culamaa alumma qiyaas walijtihaad iyo wixii kale soo raaca qawaaciddaynu ku jiraa weliya waxaa ka mid a qawaaciddaas aasaasiga wixii dhaqaalaha islaamku uu ku taagan yahay in uu insaanku ogaado in lahaanshaha maalka iyo xooluhu uu yahay mid u noqonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni maalkan aada hayso adigu ma lihid xaqiiq ahaan adigu uma lihid laakiin waxaad tahay mustakhlaf waa laguu wakiishay waa laguu dhiibtay ilaahay baa subxaanahu wa tacala wuxuu le wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum xaqiiq ahaan maalka basharku min insaanku uma laha laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kownka iyo waxa yaalaba ilahay baa subxaanahu wa tacala iskale lakiin waxaa loo ogolaaday insaanka loo fududeeyey inay ku tasarufaan halkaa maxaa ku jira waxaa ku jira tasarufka laguu ogolaaday waa inuu ahaadaa mid waafaqsan doonista cidda xoolahan iska lihi ay doonayso in lagu tasarrufo haddii cidi wax kuu dhiibato waa inaad ugu dhaqantaa ama u fulisaa ama u haysaa sidii uu qofkii lahaa kuugu dhiibto ama cidlaad kuugu dhiibatay inaad u dhaqan geliso ama aada u fuliso waa miisad uu leeyahay ama wuxuu la gaaryahay dhaqaalaha islaamka oo aanu la wadaagin dhaqaalaha basharku uu dhigtay ee raasamaaliga iyo ishtiraakiga iyo wixii soo raaca waayo waxay aaminsan yihiin asaalatan asal ahaan ila maalka iyagu leeyihiin maxaa ka ratibmaya markaa taas in loo aamino maalku inuu ilaahay leeyahay oo adigu aad tahay qof loo wakiishay iyo inaad aamintay adiguna iskale maxaa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaya intaynu tilmaanay oo ah in markaad aaminto in maalkan ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay oo adiga laguu dhiibtay inaad u fuliso markaas sidii laguu amray inaad ugu dhaqanto hadday tahay kasbiga iyo shaqaysashada iyo hadday tahay bixinta iyo tasarufka labadaba halka madaahibta kale ama nidaamka aan islaamiga hayn uu aaminsan inuu isagu iska leeyahay dabeedna uu ugu tasarufayo siduu doono oo aanu qiimaynaynin raalli ahaansho ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo abaal aakhiro oo ka ratibma midnaba waa miise dhaqaalaha islaamku uu leeyahay oo uu gaar la yahay waxaa ka mid a mabaadi'da islaamku uu gaar u leeyahay in qofka muslimkahay uu ilaaliyo habdhaqanka wanaagsan ee looga baahan yahay marka uu mucaamalaadka maaliga ah samaynayo sida alamaana inuu amaanada ilaaliyo inuu runt runta ku dhaqmo inuu dadka la macaamilayo musaamaxa iyo tasaamaxaad iyo cafis kula dhaqmo muxaadaradii ugu horreysay lagu furay nadwada ayaan filayaa mawduucaas maala yasici saajira jahlu inuu sheekh maxamed cali jazahu llahu khayran wax badan ka taataabtay qiyamka iyo akhlaaqda looga baahan qofka